Dowladda hoose ee magaalada Beledweyne oo kaashanaysa Bangiga Adduunka ayaa wado qorshe magaalada looga hirgelinayo mashaariic horumarineed. Mashaariicda laga hirgelinayo magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka mid ah dhismaha saddex laami oo ugu horeeya laamiga dheer ee isku xira Buurta Janta ilaa xarunta maamulka ee Lamagalaay, dhismaha buundooyin muhiim u ah magaalada iyo kuwo kale oo badan. Yaxya Cabdiraxmaan Xuseen, xogayaha dowladda hoose ee degmada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlo uga warramay fulinta mashaariicdan.
qodob qodobadan hadda ka hadlo waxaa waaye een qorshaha een wadooyinka cusub ee mardhow la hirgeli doono magaalada Beledweyne iyo isheeg iyo qorshaha danta guud een tan koowaad een qorshaha cusub ee mardhow soo socdo mashruuca cusub oo ah la dhisi rabo iyo buundooyinka oo cusub oo magaalada laga hirgeli doono waana mid aad shacabka aad iyo aad ugu baahan yihiin iyo bulshada een degmada reer Beledweyne waana mashruucii ugu weynaay ee laga fuli doono dhowaan waa waqtigan ugu aadan soo socda ee magaalada Beledweyne mashruuc dadka aad ugu baahnayeen oo wadooyinka ugu muhiimsanaya ee magaalada isku socodka gaadiidka iyo bulshadaba een oona ah mashruuca sidoo dhowaan oo bilaabo doono waana ii sheeg een waxaan rajeynaynaa waqtiga waqti waqtiga dhow soo socda inuu bilaabo doono oona mashruucaasna waxaa laga hirgeli doonaa saddex wado ama saddex laami ee ka kooban tahay magaalada Beledweyne een kan ugu horeeyo oo qabsoomi doono ama waxaa waaye mashruuc ee laamigan kasoo bilaabo Janta iyo oona soo hormari doono magaalada gudaheeda ilaa Lamagalaay een xarunta ciidanka waana meesha ugu muhiimsanay oona laga bilaabo in laga bilaabo ay mudan tahay waaye waana meeshii ugu isku socodka badan ama gaadiidka ha ahaado bulshada ha ahaato waana ugu socodka badan waaye kadibna waxaa xigi doono een isheeg laamigan kale ka bilaabo een ka bilowda qoraxsin buundada ilaa kasoo wareegata kor waxaa ku dhahaa een argada xasan barsame iyo saas usoo mari doonta iyadana kor buundooyin soo mari doonta iyadana ilaa isbitaalka een wejiga labaadna waa inataa waan rajeynaynaa insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan ka maamul ahaan dowladda hoose ahaana insha allah waana waana waana si fiican ayaan uga shaqeyn doonaa hadduu allah idmo waana aad ayaanan yacni ii sheeg uuna ugu faraxsanahay in mashruucaas oo ka qabsoomo tan xigtana dan dhismaha dan oo yacni danta guudna waxaa waaye isagana waa waa dhismo aad iyo aad isagana waxaa waaye insha oo oo yacni si fiican u hagaago aan rajeynayaa in la bilaabo dhammaan dhismaha dowladda leedahay oona danta guud ayagana waxaa waaye sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa markaa loogu shaqeyn doonaa Mashaariicdan horumarineed ayaa kaalin ka qaadan doonta horumarka kala duwan ee ka socda magaalada Beledweyne iyadoo ay si wadajir ah u fulin doonaan maamulka gobolka Hiiraan iyo Bangiga Adduunka.